asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta aynu dhinacyada badan iskala eegno innaga oo ku salaynayna dhaqankeenii iyo afkeennii hooyo iyo waxyaalo weliba aan dhaqankeenna ahayn oo ka baxsan markaan ku leeyahay dhaqankeenna aan ahayn oo ka baxsan hadalla murtiyeedka ka dhacay dunida ee luuqado kale ama dadyo kale dhex maray ee laga yaabo inay khuseeyaan sida wadaniyadda kalsoonida isku xidhnaanta iyo waxyaalaha la midkaa meeshay doonaan ha ka dhacaane waynu soo xiganaynaa oo sababtoo ah waa xubin murtiyeed xubin murtiyeeddaasna dadka ay ka sugnaatay xitaa haddayna soomaali ahayn waynu soo qaadanaynaa si innaga soomaali ahaan ay inoo anfacaan ama ay murti inoogu noqdaan sababta oo ah murtida waa la dhahaa waana la kala dhoofsadaa nin baa dhaha waana laga dhoofsadaa oo dadyow kaloo fara badan ayaa qaadan kara ma u malaynaysaa dhegaystow innaga soomaali ahaan hadda afkeenna ummado badan inay ku foogan yihiin oo ay murti iyo tilmaamo badan kala dhex baxaan waa dadyow hadda laga yaabo inay yihiin kuwa adduunka maanta afafkooda aad aad adigu u qiimayso ayaa afkeenna waxay ka dhex raadinayaan waxyaalo fara badanoo dhadhan iyo tilmaan iyo ujeeddooyin leh ayay ka dhex baadhayaan oo ay rabaan inay iyagu isticmaalaan adiga afka lahaana waxaa laga yaabaa waxa ay raadinayaanba inaadan ogeyn ama aad tahay mid ka madran oo isagoo afkiisii meel cidlaa kaga cararaya kuwa afkoodii wax dheeriga u raadinayana aad daba ordayso ayaa macquula xubinteenna murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii iibe oo la yidhi oo aan leenahay haddii rabbi idmo niman ayaa waxaa u joogtay dhallinyaro dhallinyarada waxay u badnaayeen dhallinyaro fadaq ah oo fadaq waad garanaynaa dee waynu isla garanaynaa dhallinyaro fadaqa iyo waxay yihiin waa dhallinyaro tala xun oo dhib badan oo carruuraha kala qaraacda ama haeraha kala qaraacda oo xitaa hadday doonaan aan odayaasha xurmaynin oo maaragtay carruur wada qasaay ah oo wax qasa weeyaan carruurta iyaga ahee laguu sheegahayo ama marka lagu leeyahay dhallinyaro fadaq ah dhallinyarada fadaqa ah ayaa u joogay dhallinyaradii fadaqa ahayd ayaa waxay geysteen dhibaatooyin badan ayay sameeyeen mar hadday dhibaatooyin badan sameeyeen dee in iyaga waalidiintoodii iyo odayaashoodii looga dacwoodo ma hurayso oo hadda markay dhallinyaro wax kuu geysato inaad dhallinyaro kale intaad u yeedha kaa dhallinyaro nimankan qaraaca aad dhahdo waxaa ka muhiimsan inaad dhahdo dhallinyaradan yaa dhalay away odayaashoodii bal aynu fiirinno inaynu ka dacwoon karno haddii laynaga qaban waayo markaa kabacdi ayaynu iska celinaynaae hadda bal aynu wixii dhalay ee soo foofsaday bal aynu uga dacwoonno inaad dhahdo ayaa muhiim ah nin marka oday ah ayaa yidhi waa ka dacwoonaynaa dhallinyarada hadduu soo dacwooday oday ka mid odayadii dhallinyarada dhalay ayuu u yimid sho odayga laftiisaaa fadaqaba markuu u imaaday ayuu wuxuu ku yidhi haddii eebba idmahayo war odayow dee arrinta noocaasi noocaasay dhallinyaradaadu samaysae waxaan rabnaa dhallinyarada inaad naga qabataan oo nooga soo hoyataan odaygaa marka sidii dhallinyaradii si la mid a ula hadlay isagoo kii la yaaban oo odaygu cadhaysan yahy ayaa oday kale oo ka mida kuwii dhallinyarada dhalay qayb ka mid a ayaa soo istaagay markaasuu wuxuu arkay ninkan cadhaysan siyo war maxaad la cadhaysan tahay belis deji siyo dhallinyaro noocaas iyo noocaasa khalad kaa gashay ninkaanaan uga soo dacwooday isna saasuu iila hadlay odayga kalea madaxa gacmaha saartay marka madaxuu qabsaday wuxuu yidhi niyow xaasha niyow xaasha raalli noqo ilaahay darti raalli ku noqo hal arrinana waan ku leeyahay walaalow naga raalli ahow intaa markuu yidhi yaa kiyo hadloo hadal xigmadeed buu ku hadlay wuxuu yidhi ubad wax halleeyana lahow odayaal hagaajiyana lahow soo lama dhihin ubad waxalleeyana lahow odayaal hagaajiyana lahow soo lama dhihin buu yidhi kii baa yidhi haa markaasuu haddi waa kan ninka odayga ay wax hagaajin lahayn u imaanaye isagaa wax sii hadlaynaye maxaad raalli ahow igu leeda arrintii gar bay noqotay ma amaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna burtada maanta idamka eebi waxaa la yidhi gardaraale ma guulaysto